bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habe wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan ina kala dayooban acul baa loogu tawgalay
mar kale habe wacan wanaagsan ayaana hodidii kalen ha khiyaartaana dhegeysataa ay caawa waa habeen naxada isniin ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha januari laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobada aynu caawa kusoo qaadi doono barnaamijkeena waxaa ka mid noqonayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta safar ugu amabaxay magaalada roome ee dalka talyaaniga kana qeybgalaya shirka talyaaniga iyo afrika haddaba waxaad la wadaagi doonaa warbixino ku aadan waxyaabaha shirkaasi lagaga hadlayo iyo xubnaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu kulamadu kula qaadanayo dalka talyaaniga islamid waxaa idinla wadaagi doonaa oda caawa barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan haddii rabweyne weydmo kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ahna guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta daafuray shirka lixaad ee garsoorka dalka khudbado laga jeediyey shirkaas iyo guddoomiyaha baarlamaanka dalka oo halkaasi ka sheegay qorshayaashay ugu waaweyihiin wax kabeddelka dastuurka dalka ee socdo ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa wasiirka maaliyadda ee soomaaliyana wuxuu magaalada muqdisho kula kulmay wakiilka bangiga adduunka ee soomaaliya islamida waxaan idiin soo gudbin doonaa oo aada caawa barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan howlgallada iyo gulufka militari ee ka dhana al-shabaab ee dalka ka soconayo oon warar dheeraada idinkaga heno ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyana maanta waxuu daafuray mashaariic la xidhiidha dhinacyada caafimaadka waxbarashada biyaha iyo gargaarka oo ay hirgelineyso soomaaliyana ka hirgelineyso xarunta boqor salmaan ee gargaarka iyo howlaha samafalka kuwaasi oo ku baxusa lacag dhan afartan milyan oo dollar caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa hadal kooban uu halkaasi uu ka jeediyey ra-iisul wasaaraha dalka safiirka etoobiya oo jooga soomaaliyana waxa uu raaligelin uu ka bixiyey gef uu ku sameeyey madax banaanida dalkeenna haddaba hadalka kasoo yeeray safiirka etoobiya ee soomaaliyana waan idiin soo gudbin doonaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dalkana waxa uu ka hadlay arrimaha la xiriira sharciga garsoorka ee horyaala baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu sheegay in la dhammaystirayo waan idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi wixii soo kordha ayaad dhegeysan doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabdiqaadir
warkaalkaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyou dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag dhegeystayaal mar kale waxaanu dareenahay habe wacan u wanaagsan meel walba aad joogtaan raadiyaha abdalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhagaysanaysaan muujada hirka dheralkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertz fm kaasoo inaga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale fm ku gaaro meel walba aad joogtaan waxaanu dareenahay saaxiibayaal habe wacan u wanaagsan qabaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ee, safar rasmi ah ugu ambabaxay magaalada rooma ee dalka talyaaniga uu kaga qeybgeli doono shirka talyaaniga iyo afrika madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada roome ee dalka talyaaniga halkaasi uu kaga qeybgelayo madasha talyaaniga iyo afrika oo ah shir muhiim ah oo ay isugu imaanayaan madax ka kala socoto afrika iyo yurub shirkan waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu ka jedin doonaa khudbad uu diiradda ku saarayo iskaashiga dhaqaale fududeynta isu socodka iyo arrimaha amniga sidoo kale waxa uu kusoo bandhigi doonaa muhiimadda xasiloonida gobolka ixtiraamka mabaadi'da madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalkeena isagoo eh, si gaar ah u dul istaagi doono xadgudubka dhanka madax banaanida soomaaliya ee ay dhowaan etoobiya ay ku dhiiratay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa iftiimin doono dadaalka aan kala joogsi lahayn ee ay soomaaliya ugu jirto la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada iyo dib u dhiska ciidamada qalabka sida ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayaa shirkan inta uu socdo waxa uu kulamo laba markaasi laba geesyood ah ula qaadan doonaa madax iyo mas-uuliyiin ay ka mid yihiin ee, madaxweynaha ee, dalka ee, comoros ahna gudoomiyaha midowda africa madaxweynaha jamhuuriyadda ee, kenya ee, william ruto madaxweynaha dalka eriteria asiyaas afawarge gudoomiyaha maamulka sanduuqa lacagta adduunka iyo eh, sidoo kale xubno kala duwan oo ka qeybgalaya eh, shirkaasi si kastaba ha noqotee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa safaro kala duwan waxa uu ku bixiyey eh, dalka ama dalalka eh, gobolka isaga oo diiradda saaray arrimaha ay ugu waaweyn yihiin eh, xadgudubkii ugu dambeeyey dowladda etoobiya ee kula kacday madax banaanida jamhuuriyadda soomaaliya dhinaca kale kusumaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maanta wuxuu daafuray shirka lixaad ee garsoorka dalka ee gudoomiye aadammadoobe ayaa daboolka ka qaaday arrimo badan oo mugdi ku jiray oo ay ugu horeeyaan arrimaha la xiriira ee dhammaystirka dastuurka oo doodiisu baarlamaanku ay taalo shirkan oo lagu soo bandhigaya kaalinta garsoorka ee maamul wanaaga ee la dagaalanka musuq maasuqa ayaa mas-uuliyiinta ee goobta ka hadashay waxa ay soo jeediyeen ee, horumarka baaxadda leh ee ay ku tallaabsadeen garsoorka ee dalka dhinacyada kala duwan ee, gudoomiye aadammadoobe shirkan khudbadii uu ka jeediyey waxauu ka sheegay in cadaaladda muhiimad gaar ah ay u leedahay bulshada iyo horumarka dalka waxaana uu tilmaamay in garsoorka dalku sanadihii ugu dambeeyey sameeyey isbeddel isagoo xusay in la xoojiyey la dagaalanka musuq maasuqa waxauu si gaar u dul istaagayaa arrimahay ugu muhiimsan yihiin ee, wax ka beddelka dastuurka ee uu baarlamaanku ee, qaaday toddobaadyadii nawadeerta
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka wasiirka garsoorka iyo cadaaladda xeeralyaha guud ee qaranka dhammaan garsooryaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee xildhibaanada labada aqal inta ka joogto ee culmaa udiinka ururka qareennada dhammaan dadweynaha ka soo qaybgalay saraakiisha isugu jirta boolis iyo aslub Eh, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta inaan furitaankiisa aan u imaado aniga oo matalahayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sida dastuurkeena uu qabo Eh, furi- eh, furitaanka sharweynaha sharweynaha sed- saddexaad ee garsoorka guud ee dalka soomaaliya Eh, mudanayaaliyo marwooyin runtii Eh, sanad sanadeed sanadu- sanooyin- sanadooyinkan dambe shirarka garsoorka markii la bilaabay sanad kastaba n- hal mar inay isugu yimaadaan eh, dalka waxay ku soo kordhisay arrin iyo didiiro cusub leh oo dhiirigelin u ah shacabka soomaaliyeed iyo garsoorkaba Eh, sida ay sheegeen mas-uuliinta iga horreysay garsoorka waa lafdhabarka dowladnimada Eh, waana ognahay weli ma dhammaystirna dhismihiisii waxaa ka maqan hay-addii gars- eh, eh, adeega garsoorka maxkamaddii dastuuriga intaas dhan oo runtii aad iyo aad muhiim u ah waa ka maqan yihiin laakiin si kastaba ha ahaatee waxaan ognahay isbeddel inuu ka jiro dastuurkeen garsoorkeeni ee muddadan dambe oo mas-uuliyiinta hadda joogta maaragtay runtii waan ugu hambalyaynayaa ee isbeddelka la taaban karo ay ku sameeyaan garsoorka Ee, waxaa jirtay aad ogtihiin xeer shacabkeena maaragtay ee, dacwooyinka iyo inay gar- gartooda u aadaan kooxaha argagisaxa bannaanka jooga oo ummadda soomaaliyeed dullig iyo xooga ku haysta in garsoor loo aado dad maaragtay yaa ina soo martay laakiin waxaan ogahay dad badan oo xoog lagu haysto oo xoog lagu geynayo marka laga reebo hadda yacni isbeddela ka jira shacabka soomaaliyeed ee waxay iyo diilo cusuba u ballaabatay garsoorkooda inay ku kalsoonaadaan arrintaan arrintaas maaragtay waxaan ku dhiirigelinayaa madaxda garsoorka iyo dhammaan garsooryaalka xeel kastoo yihiin in maaragtay ummadda soomaaliyeed qof xoog lagu geeyi maahina garsoorkooda inay ku kalsoonaadaan waa ballaabatay arrintaas inaad aad u dhammaystirtaan oo runtii noqdo garsoorkeenii garsoor shacabka soomaaliyeed qofkii meel kale xoog lagu geeyo uu olool dheer yahay in la xoogay la duleeyey og yahay oo garsoorkii xag u lahaa oo cadaalad ahaa in maaragtay xoog meel kale lagu geeyay haddii kalena mid khiyaarkiisa ana meel kale aadin taas inaad ku dadaashiin oo idinkula dardaarmaya arrintaas aad ay muhiim u tahay yacni cadaaladda ee ilaahay ay- cadaalad- cadaaladda markii la xusaayey ee waxaa lagu hijiyey ilaahay wuxuu leeyahay إن الله يأمركم بالعدل والحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر فيري waxaa la daba dhigay dadka faxashada iyo munkarka reebaa inay yihiin oo lagu reebayo cadaaladda inay tahay oo hay-addaas yani waajib gaara ka saaran yahay ciddii cadaaladda loo hilsaaro walaalayaal waad ogtihiin ee, hadda kora waxaa dhacday ee, nin sheekh cabdiraxmaan la yidhahdo caalim ahaa xudbuu joogay marka nin qaali ah oo qoor lagu xamanayo in maaragtay cadaaladiis oon fiicnayn يا الباب كحفيز كيس وحقول لك نيدي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مركاسة وحوي شيخ وأنا واسنا كأنا تلا ما أسكت تقولي هذا هذا أهيد تلا ما أسكت تقولي هذا سأقول لك ميزو وحبوك الدليل هاي مركي ولا ليال عدالة أهرن سهل معها waxaa kale jirtay nin sheekha asigana oo waqti badan qaale ahaaba haddana markii burburka laga soo gudbay waagiina soomtay yuxudan arji wuxuu soo qortay in cadaalad qaali inuu noqdo ninbaa wuxuu ku yidhi inuu qaali waa dhabadan yahay waxaa la yidhi qaaliga ma aragtay ee, su-aal badan iyo dhibaato badanaa lagu sheegay ma iska dhaafa markii waayala noqotay baa la yidhi markaasaa wuxuu yidhi adiga ma maqashay buu yidhi qaaliyaanun filjanna qaalun filnaari ma maqashay buu yidhi haa buu yidhi meel dadkeedi tuuteetii laba meel laba janno lagu sheegay baa meesaa jirta jannadaan ka raadsanayaa buu yidhi maahayna qaalin filnaari ma raadinahay buu yidhi qaaliyaali filjannatigaan ku jiraa buu yidhi aniga marka xaqiiqdii yani gaalinimada wax waxa ugu fiican oo ilaahay jannadiis iyo abaalmarintiis wanaagsan lagu mutaysto ummaddan ay ku degto dowlad wanaagana sida aad sheegteen waaye bees baad u tihiin xaqiiqdii Ee, mudan eel marwooyin madaxda sharafta leh ee, waxaan idin leeyahay ee, tallaabo fiicanaad ballowdeen ee, ma dhammaystirna garsoorka dhammaystirkaas waa lagu wada dadaali doonaa haddii ilaahay yidhaahdo dalkeen isbeddela ka ballowday isbeddelkaas ee sanadkan waad ogtihiin ee hay-adaha hay-ad kasta waajiib gaaren waa saaran yihiin qaarna waa isla leeyihiin maalanba hay-adda hadda maaa baarlamaanka horey dowladihii hadda ugu dambeeyey oo dhan xukuumadahooda waxay soo gudbin jireen shuruucda muhiimka ah ee dalka u xanaban yahay in la fuliyo xukuumadaha waa soo gudbin jireen xukuumad xukuumad kasta ilaa baarlamaankii sagaalaad laga soo bilaabo intii kumeelgaaramada laga baxay xukuumadaha waa keeni jireen baarlamaanka dhaqaajin waayey shuruucdaas muhiimka ahaa oo qaarkood aad culeys badan u- maaragtay yani laga dareemayay Ee, baarlamaankan hadda jir wuxuu ku dhiiriday arrimahaas in maaragtay ee, ansixiyo u meelmariyo isla markii waxaa la arkay miri dhalkeeda lama gaari lahayn dalkan in deenta laga cafiyo ee, cunaqabataynta xuka lanaga saaro yani waxyaalaha qaarkood laga dhiiri lagu dhiirido oo maaragtay east africa community laga qodo yacni maalgashiga adduunkana aamino yacni maanta dalkeena waxaa u bannaan ayu noocin wixii dowlad maaragtay xaq u lahayd haddii ama dhaqaalo nagaga xirnaato waa gaarkeedii ee in ciidamadeennii xuquuqka maaragtay ugu sareeyo milatariyada adduunka haystaan mase ciidamada adduunka qaataan taangii iyo diyaarado miigig iyo wax kasta inaan keensano maanta haddii dhaqaalo laynagu xirmaahayna yacni sharci naga hor istaagay malaha waa guulaha la gaaray bay ka mid tahay taasna waxaa dhalay in maaragtay shuruucdaas la ansaxyo adduunka la aamino waa mid guud ah Ee, dhinaca kale ee, garsoorkeeni waa run tallaabooyin fiican buu qaaday hadda waxaana horyaalaa oo loo baahan yahay inaan ku dhiirino dastuurkii qaranka oo kumeelgaarnimada laga saaro marka insha allahu ee, dastuurkan waa laga saari doonaa ee, waad aragteen daraad ee, runtii baarlamaanada labada aqal waa u mahadcelinayaa majoransadooda absoluti ah weligeed ma dhicin ee, markii xukuumadda la ansaxinaya kadib golaha shacabka laba boqol meelba soo fadhiisanin maalintaas waxaa soo fadhiisatay laba boqol todoba xildhibaana soo fadhiistay golaha shacabka aqalka sarena waxaa soo fadhiistay soddon iyo lix xildhibaan arrintaas waxaa loo yimid in dastuurka ilbaabkiisa la furo la gudagalo dal iyo dibad xildhibaanada meesha joogeen taasaa lasugu yimid waanu ku guulaysanay xildhibaano yar hoogoo buuq yar geliyey ayagan waan la hadalnay waa laga socday waana dhammaatay baarlamaan sidiis da wuxuu ku dhaqmaa een, baarlamaan sidiisba majoranso isku maamulaa marka s- ee, dad labaatan ka yar laba boqol iyo sideed boqol iyo siddeetan iyo dhowr xildhibaan iyo soddon iyo lix xildhibaan waxay usoo fadhiisteen ay isku ogol yihiin waa diidi waayeen marka taasna maaragtay baarlamaanka gacan uu ka qaatay waana la ansixiyey insha allah waxaana bilaabi doonaa bishan febraayo dhexdeedana waxaan bilaabi doonaa in dastuurka qodob qodob loo gudgalo hadduu ilaah yidhaahdo Een, arrimahaas hay-adda de- sharci dejinta hay-adu tashriica iyo hay-dulqadaa iyo nahay labada hay-adood si gaara waxyaalo gaara ka ka wada dhexeeya xukuumadda iyo fulintan ayagana waa hay-adna kaabayso barnaamij sida dhan maaragtay ee, ma- ee, dhaqaalaha is aad sheegteen iyo looga baahan yahay keligeed saddexda hay-adood markay si wanaaga wada wada shaqeeyaan ayaa dowladnimada la gaari karaa waardi- maaragtay ee, natiijo laga gaari karaa baabuurka haddii socdo oo ku socdo afarta socdood haddii ee, mid ban jarto ma socon karo ad- waa fadhiisanaya la- saddexdaas fiyo kuma socon karo marka dowladnimada saas waay saddexda hay-ad haddaan wada shaqaynin in wada soconin dowlad wanaagi iyo dowladnimadii ma dhammaystirmi karto marka sidaa daraaddeed ee, hay-adda maaragtay ee, garsoorka waxaan leenahay inaad gaartiinan rabnaa oo dee dalka dowdartiin waad ogtihiin hadda dowladaha deriskana aho sida kenya oo kale ee, waxaa la gaaray aniga xorriyadda kaga horreynay kenya waad ogtihiin ee, doorashooyinka marka ay isku qabsadeen natiijooyinka ay soo saareen iyo dhiirinaantooda iyo meeshay gaareen waa la ogyahay marka waxaa la rabaa heer aaminaadaas in hay-adda garsoorkan ma ay hel- ee, ee, yacni gaarto dhiiridaas iyo maaragtay in dalka waajib gaara ka saaran yahay dowlad wanaaga ka saaran yahay runtii inay ku dhiirito ee, dhismaha mm, oo maaragtay loo baahan yahay waa la dhammaystiri doonaa insha allahu maal madaxweynaha maal xukuumad diyaara loo wada yahay annaguna wax allaal wixii shuruuda ku xihan diyaar baan u nahay keliya waxaa lanooga baahan yahay hay-ad kasta waajibaadkeeda si cad oo dhiirinaana inay u gudubto taasaa lanooga baahan yahay walaalayaal Een, waxaan kale rabaa madaxda yacni ee, garsoorka maanta meesha fadhido meesha ugu dhib badan ku dhiirishadeeda iyo fulinteeda waa ogahay baarlamaan waa buuq badan yahay waa dhib badan yahay laakiin waxaa ka sii dhib badan oo xukunka xukuumadda maaragtay xasaasiga la raba in laga fuliyo waa meeshiin waxaan ku talinayaa maadaama waqti badan dowlad la-aan iyo fowdo aan kusoo dhex jirnay dadkeen waxay u baahan yihiin wacyigelin badan dhiirigelin badan samanaaro badan wax ka dhaarcin badan iyo in dowladnimada la aamino cadaalad waxay tahay la aamino waxyaalo badan oo loo baahan yahay aa jira marka waxaan ku dhiirigelinayaa garsoorihii aad ku aragtaan walaalayaal saaxiib uu ahaa waa wanaagsanaa si fiican wax u soo bartay maaragtay qaraabaan ahayn saaxiib ahayni ma aha xildhibaan eh, garsoori aad ku aragtaan musuqmaasuq iyo wax shacabka garsoorka ka fogeynahayo nacasiin aad ku aragtaan tallaabo cad oo degdega inaad ka qaadin aad marna ku ixtiraamina taas in weli dardaarmaya sababta taasna waxay keenaysaa shacabka soomaaliyeed inay aaminaan garsoorkoodii yacni dowladnimadeeda inay sax noqoto ga- xukun kasta hay-adaha garsoo soo- soo saaraan in lagu kalsoonaado alla ile garsoorka ba haddii sa- sameeyey lagama yaabo inay musuqmaasuqa inay noqoto shaki dhan meesha ka suulo taas haddaad samaysaan dowladnimadii waa u xiliseen yacni dowlad wanaag iyo badgaarsiiseen taas maaragtay waa idinkula dardaaramaya anigu dhammaanteenan waa isfurayna waa isfarayna dhammaanteen alla kacabsi iyo waadininid inaan u shaqayno waa isfarayna dhammaanteen idinku aada u mahadsan marka eh, walaalayaal eh, kuma fogaanayo shaqo badanaa idin taallaa Eh, waxaan diyaar u nahay haddaan nahay hay-addii shari- sharidejinta maadaama maaragtay eh, howlaha ugu badan horyaalaan oo hadda la rabo in lagu dhaqaaqo Eh, waxaan s- soo gaari doonaa inaan u baahano yacni hay-ad garsoorka aqoon-yahanadooda sh- eh, looyarada waxyaalo badan la kaashan doonaa jirta madaxda iyo qofka dhammaan maaragtay yacni dadka barnaamijyadaas ay khuseeyaan oo aqoontooda leh amba maaragtay guddoomiye ha noqdo amba qof aqoonkaa lagu doortay ha noqdo wixii maaragtay ku saabsan shareecad xaggeeda loogu baahano gacda laydinku baahan yahay ulmaa-udiinka guud ahaan waa u baahan doonaa hay-kas arrima eh, ana hay-adaha bulshada dhammaantood dastuurka waxaan rabnaa dastuur soomaaliya aaminsan tahay in ayada leedahay cid kasta wixii ka khuseeyo yacni hay-adda garsoorka ee culmaa-udiinka ee ganacsatada ee haweenka iyo dhallinyarada iyo aqoon-yahanada dhammaantood waxaan rabnaa in talada inay wax ku yeeshaan fariimahooda soo dhiibtaan oo dhegaysta la siiyo taasaan gaarsiin doonaa ma aha waxaa ka dhuumanayo yacni dowl- dalkan waxaa lugta saaray nidaam dimuquraadi ah oo soomaaliya aaminto dowladnimadan ayada leedahay waa lanoo soo sameeyey iyo xooga lanagu mari iyo ma aha walaalayaal waxaa loo baahan yahay dalkeenni ilaahay waxaa na siiyey dal barwaaqo ah oo caalamka maanta waxyaalaha la isku dilaayo adduunka raashin iyo khayraadka laysku haya ilaahay nicmadaasaa na siiyey nicmadaas waxay nagala maqan tahay talahum ayna lagala maqan tahay taladiyaa laga sugayaa malag ilaahay looma soo dirahayo annagaa lanaga rabaa dadkeenii weliba dhallinyarada soo koraysa waxaa looga baahan yahay fakradihii horey u jiray dahr- tahriibaan rabaa iyo meelheblaayo badan ku dhintay iyo yacni waad aragteen dadka meelaha joog markay meesha tagaan waa shircaynayaan qof kastoo tahriibo meelku meel tago war wixii aan usoo rafaanay masaanba meesha ku shircaynay mana soo noqon karo dhallinyarada waxaa looga baahan yahay khayraadka adduunka loo aadayo anagaa ka barwaaqa badan anagaa ka dal wanaagsan waxaa looga baahan yahay qof kasta inuu u fikiro wixii adduunka loo aadahayay wax ka fiicana dalkan ka soo saaran inaan u fikirnaa looga baahan yahay oo anugu maaragtay dad dal dad kale samaysteen in anagu marti ku noqono aan keen aan wanaajisano taasaa lanooga baahan yahay walaalayaal waxaan lagu gaari karaa mas-uuliinta oo si daacad aad u shaqaysa dadka oo dowladnimadooda aamina yacni hay-ad kasta waajibaadkii loo dhiibtay oo si cadaalada u gudata iyo maaragtay kartale u gudato intaasaa naga harsan shacabweynaha soomaaliyeed dowladda idinkaa iska leh qofkii maanta xilka haayo beri waa ka degayaa mad kale imaanaya haddii waxyaalaha daraad waxaan la yaabay siyaasiyiintii oo shalay kulligood markay musharax ahaayeen qof kasta markuu hadlayo wuxuu dhahayay aniga markaan madaxweyne noqdo waxaan ku dhiirinayaa oo kow fulinaya dastuur haddana waxayna leeyihiin lama fulin karo yayna leeyihiin haddana waa waxa lala yaabo anaa qof xilka waayey bannaanka jooga lama lala sugaya dastuurka mase kii xilka ku guulaystaya fulinaya waa wax lala yaabo waxaas amal walaalayaal isla gooy waaye waxaas maaragtay waxaan rabnaa xilka qofna u- i- keligiis ma laha qof maanta qabanaya midna barri qabanaya midna dhammaantii xilma qabanaya laakiin wuxuu ku raaxaysanayaa nabadda iyo horumarka dalka la- la gaaray buu ku raaxaysanaya inta kalena marka walaalayaal saas aan u fikirno aad iyo aad aad u mahadsan tihiin runtii dhallinyaro badan baan u jeedaa dhallinyaro waxaan ka rabnaa isbeddel dhallinyarada haddaan horseynay waayeel wax yaraa u harsan asigaaba iska fadhiisanaya dadka la rabo horumarka inay dalku horseedaan waa dhallinyara oga- ogaada nabiga dhallinyaro waay waayeel aniga hadda toddobaatankay wax yara ka harsan lixdan iyo lix sanaan jira fiiri meega ii harta inaan shaqeeyo marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay dadka mustaqbalka dhallinyarada ah anagu rafaad soddon iyo saddex sana waxaan ku jirnaa burbur iyo maaragtay iyo horey naftarkeeda dowladdeena iyo markii hore naftarkeeda dowlad ciidan iska ahayd yaan soo marnay dadka maanta joogay tubtii dowladnimadii iyo dowlad wanaagii waxay caalamka ku barwaaqay ku barwaaqoway yaan maaragtay ballaawnay taas dhammaystirtaa si aad raaxay istiraha ugu noqotaan oo dad kale oo adduunka jooga ma- dalkeena nolol usoo doonto iyo dadka qahwata noqonin taas dhallinyarada taasaa laydinkula dardaaramaya aad iyo aad aad umahadsan tihiin Eh, maanta maaragtay eh, runtii aad aadaan ugu faraxsanay warkayga maaragtay inaan haddii maanta dhan aan hadlo iyo waxyaala aan xasuusanayn kalo warkaan ugu fogaanaya ma galahayo idinku aad umahadsan Eh, shirweynaha sanadeedka shanka lixaad ee garsoorka waa inoo furan yahay aad iyo aad aad umahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
عم أهم بلشدينا علا علا بل علا دقيهنا أن كعزوما مقلكينا إسبتالك عالميقا إيه العاصمة waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysanaya caasima hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraah iyo ku radnaan dhakhaatiir cilmi loo cudurrada daweysoo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walba ay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeega caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalku waxaa kuga diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabka cisbitaalku shaqeeyo waxaa ka mid ah kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka uu ku jirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faahfaahin fasler waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal عم أهم برشدينا علا علا بل علا دقيهنا أن كعزوما مقلكينا إسبتالك عالميقا آه إيه العاصمة waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasima hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraah iyo ku ladnaan dhakhaatiir cilmi loo cudurrada daweysoo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xiriir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walba ay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeega caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalku waxaa kuga diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabka cisbitaalku shaqeeyo waxaa ka mid ah kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka uu ku jirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faahfaahin fasler waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
IBS Bank waa bangi aad u ballaaran oo shirka qaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo arsaanta uu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn IBS Bank intaasoo quramaahan adeegyada aad ka helayso ibs bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite masterka haddaad aasiya joogta asia aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite masterka akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono IBS Bank dalmar ilad mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si fariya dalmar elite masterka waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa ibs bank deeban masterkaar oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah ibs bank kulmihii masterkaar waxaa loogu talagalay ardayda waxbarata kaafiya masterkaar waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo ibs bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank ibs bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsamugaan maqlaa madaxu duusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku suboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku subo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanayn somteel rayn badana cabdulla ku subo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya si shakin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya code numberka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code numberka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaada miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin haka dhammays waa hel internet oo hadaali hashe adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo adeega iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afar gees ugu dambayntii uga shubo iidahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays wow ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqayo uma jeedin ugu dambayntii ku shuba shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nabsadaada ku soo
شراب الحب يعرف بالمدى shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso naabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimadana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subermarketyada ama gaar xarunta ugu weynee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمدى
aqoon iyo dadaal baa aad megaysa dhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xagta play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dadkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay baka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cillad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cillad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee bal
habeen wanaagsan mar kale meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad weli naga dhegeysaneysaan maalinta biritaha waxaa lagu wadaa in garoonka diyaaradaha aan idhaahday garoonka kubadda cagta ee staadium muqdisho uu ka dhaco kulan ee ciyaarad aada u xiiso badan oo ah ee kulanka kama dambeysta ah ee ay wada ciyaarayaan xulalka galmudug iyo weliba hirshabeelle kaasi oo qeyb ka ah tartanka maamul goboleedyada oo ka socdo magaalada muqdisho ama maalmihii ugu dambeeyay ka socda magaalada muqdisho haddaba waxaa lasoo saarayaa degniino la xidhiidha ee amniga iyo sidoo kale badqabka ee dhinacyada ee tartankaasi ee ugu dhexeeyo ama taageerayaasha haddii ay noqon lahaayeen iyo mas-uuliyiinta ka qaybgalayo madaxweynaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed oo warfideenada kula hadlay caawa magaalada muqdisho ayaa waxa uga digay dhinacyadu inay ficil gacanka hadal ah markaasi ay sameeyaan inta lagu guda jiro ciyaarta maalinta biritaah dhici doonto sidoo kale wasiiro iyo mas-uuliyiin dhinacyada maalinta biritaha ciyaarayo ayaa iyaguna madasha ka hadlay iyaga oo degniino u diray taageerayaasha dhinacyada ciyaarta biritaha ee finaalka kama dambeysta ah ee markaasi dhex mari doono maamul goboleedyada ee galmudug iyo weliba hirshabeelle ay warbaahinta kula hadleen iyagoo ka warbixiya shir amniga ku saabsan oo caawa magaalada muqdisho ee kusoo gabagaboobay shirkaasi ee lagaga hadlayay amniga ayaa intaasi kadib faahfaahin laga bixiyey waxyaabihii sida gaarka diirada loogu saaray
ciyaaraha wasiirada dowlad goboleedyada ururada saxaafadda ciidanka amniga gudoomiyaha degmada wardhigley taliyaasha amniga waa sheegay wasiirka amniga dowladda hirshabeelle saxaafadda galab wanaagsan biri haddii ilaa yidhaahdo ay bisha tahay sagaal labaatanka janaayo laba kun labaatan afarta waxaa dhacaysa ciyaarta kama dambaystaada finalka ahay waxaana wada ciyaari doona haddii alla idmo hirshabeelle iyo galmudug dhammaan taageeraasha ummadda soomaaliyed waxaan ka codsanaynaa in ay ciyaar qurux badan ay fiirsadaan nidaamkana ay dhowraan haddii alla idmo waa kama dambays waxaa jiri doona abaalmarino waaweyn ay ugu horreeyaan taageerayaasha ugu fiican kooxda ugu fiican ciyaartooyga ugu fiican waxaan rajaynaynaa marka in taageerayaashu ay kooxdaha codkooda ku taageeraan laakiin wax rabshada ayna samaynin sida arkayseen dhammaan adduunyadoo dhan waa laga fiirsanayaa magaaladeenna muqdisho iyo waddankeennaba si fiican u koray kubadda cagta waa artay halkay joogto in adduunka oo dhan laga wax ka qorayaan oo madaxweynaha urur kubadda cagta adduunka fifa uu soo uu soo qaatay ciyaarta oo galmudug iyo gobolka maanta udhexaysay waxaan rajaynaynaa inay si nabada noogu dhammaato waxaan rajaynaynaa taageerayaashu inay ku xifaaltamaan codka dabaaldegga laakiin hadallada xanafta leh inay iska dhaafaan waxaan aada uga xumahay dadka youtubarka ah ama social media isticmaal qaarkood oo ciyaartooyda qabiil qabiil ku kala sheegaya kubadda cagta waxaan rabaa inaan aada u cambaaray arrintaas kubadda cagta ma laha qabiil waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo in fair play ay isticmaalaan kooxaha qofna jinsigiisa ama midabkiisa ma lagu caayi karo kubadda cagta waxaan rajaynaynaa ciyaartooydu waa ciyaartooy in la dheelo banooni qurux badan labadii kooxoodna wayna maqlaayaan wasiiradii way joogaan wasiirka isboorta waa jooga dhammaan tiimka wada joognaa waxaan rajaynaynaa insha allahu nabad noogu dhammaato biri galab koobkana haddii ilaah yidhaahdo halkaasaan ku bixin doonaa abaalmarinadana way jiri doonaan waxaan rajaynaynaa qof kasta in ay xirfadeeda ku soo bandhiganto halkaas waxaan u mahad celinayaa dadka wax ka qora kubadda cagta ama wax ka sheega oo aad iyo aad saamaynta uu tartankan lahay bannaanka soo dhigay kuwa sida fiican u shaqeeya waxaan rajaynaynaa inaan loo isticmaalin kubadda cagta siyaasad xaaraanay ka tahay waxaan rajaynaynaa in geem qurux badan uu dhaco laba kun iyo labaatan ayaan ugu dambeysay waa aragteen garoonka sida loo imaanayo waa aragtay quruxda ka jirta waddankeena image fiican u bixiyo waxaan rajaynaynaa marka imagekaas inaan nagala hadlaynin waxaan rajaynaynaa in aan waxaan arkayn dad dhahaya hebel waa la celinaa hebel waa la celinaa arrintaas ma jirto anu- annaga intaan ognahay nin kasta oo taageera kubadda cagta qiimuu ku agleeya aad iyo aadaan aan u mahadinayna waxaa jira taageerayaal fara badan oo uu ka mid yahay aayarta ma jawaahir istaahil gabadhii maalin dhaweeday tabarkay lasoo qaadanayay nashaad dadka noocaasa waa abaalmarin doonaa anaga kubad cag waaye waa fan waaye waxaa la rabaa in lagu daydo ay kooxdooda ay ay si fiican u taageeraan kooxda uga taageero fiicneedne waa abaalmarin doonaa tii uga taageero wanaagsaneedna waa la abaalmarin doonaa waxaana rajaynaa insha allah kooxda in codka lagu waxeeyo habeen dambana ay saas ku dhammaato waxaan codsanayaa waxaan codsanayaa dadka ka shaqeeya kubadda cagta wax ka qora ama weriyaasha ah inayna ciyaartooyda ayna u isticmaalin midab midabta kor kubadda cagta manakar mamnuucu ka yahay waxaan rajaynaynaa inaan fiirsanno geem aada u qurux badan waxaan rajaynaynaa image ka baxay oo quruxda badnaay midka si fiican birrinta inuu dhaco haddii ilah yidhaahdo kolley wasiiradii iyo ururadina wada hadli doonaan waxaan rajaynaynaa boota wax inay naqdaa boota kaliya yah oo aan lagu dirin ficil xun kubadda cagta waa la isku booteeyaa lo- ee, wax ma aha waa la rabaa faataxaa la rabaa bootaalaa la rabaa agudla caasimaa la rabaa laakiin lama rabo waxyaabaha qaarkood oo kale waxaan rajaynaynaa in ee, laga dhaafo waxyaabaha xanafta leh waxaa jooga een, dad saxaafadda ka shaqeeya oo aad qiimo u leh wakhti badan soo geliyey waxaan rabaa inay positive ka hadl- ka hadlaan kubadda cad- kubaddeenna cagta waxay maraysaa heerka ugu sarreeya dalkeenu wuxuu maraa heerka ugu fiicnay waxaan u mahad celinayaa duqa magaalada muqdisho yuusuf madaale oo habeenay maalin ka shaqeeyey nabadgelyada tan hay-adaha amniga iyo dhammaantood intii inaan heerkaas gaarno ka shaqaysan waa u mahad celinayaa wariyaasha kun iyo kun jeera u mahad celinaya laakiin waxaan rabnaa in dhinaca fiican wax laga fiiriyo waad mahadsantihin
ee, wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee jamhuuriyadda federaalka ee, guddoomiyaha xiriirka xiriirka iyo wasaaradaha dhallinyarada ee isboortiga ee labada maamul deegaanada saraakiisha amniga gobolka banaadir een, saaxiibaday labada sargaal ee labada taliya ee gobolka nabad sugidda iyo booliiska macalin mahdi iyo iyo taliyo rabac Ee, intaa kadib saad la socotaan galabtii een, casirka kadib waxaan galnay shir looga hadlayay arrimaha amniga iyo habsamo socodka ciyaarta biri waxaan rabaa halkan inaan een, maxaa la yidhahdaa fariin nabadeed aan ugu diro taageerayaasha labada maamul ee maxaa la yidhahdaa galmudug iyo hirshabeelle in ay ilaaliyaan habsamo socodka iyo nabadda ee, maxaa la yidhahdaa ee, garoonka gudihiisa iyo bannaankiisaba waayo waxaan ognahay inay nagu xiriirto een, cadow oo ummadda soomaaliyeed kusoo duulay oo argixisada ah oo ka faa'iidaysanayo haddii annaga taageerayaasheena aan xakameyn weyno dareenkeena haddii aan xakameyn weyno waxaa ka faa'iidaysan doona dhanka kale ee cadowga waxaan rabaa in eh, maxaa la yidhahda lala shaqeeyo laamaha amniga runtii markay ciyaarta bilaabatay oo tartankan bilaawday ilaa ay maantadan saraakiisha iyo sagar- saraakiil xigeenada iyo askartaba waxay qoraxda u soo istaagaan subaxda hore ilaa ay ciyaarta ay ka dhammaatay oo habeenkii ah ay amniga eh, ka shaqaynayaan annaga marka waxaa nagala rabaa taageerayaasha inay mas-uuliyad ismuujiyaan waa laba koox oo maxaa la yidhahda diris ah laba maamul oo diris ah oo walaalo ah wax cadowtinimo oo ka dhexaysa ma lahan waxyaabaha baraha bulshada laisku marsiinayana in la xakameeyo oo si wada jir ah heedaha amniga ula shaqeyna ayaan laba dhinac ka codsanayaa tabashooyinkii iyo talooyinkii ay taageerayaasha qaar ay noo soo dhiibeen oo maxaa la yidhahdaa ay- ay xalay iyo shalay iyo daraadba ay noo- nala soo wadaagayeen gaar ahaan taageerayaasha hirshabeelle laamaha amniga way naga shaafiyeen wayna naga qanciyeen xaqiiqatanne horena wou aaminsaneen saraakiisha oo raggaa saaxiibanahana oon ku naqaano waaye aqoon inay dad aqoon leh ay yihiin dad macnaha maxaa la yidhahdaa waxyaabahaas aan ku dhaqmayn inay yihiin hore waa u ogeen laakiin maxaa la yidhahdaa marba haddii wax la tawado ama wax la sheego waxaa raba in layska shaafiyo runtiina si wanaagsan ay noogu shaafiyeen waxaan rabaa si isku- si isku duuban inaan ugula hadlo taageerayaasha labada maamulba in amniga aan ula shaqeyno eedaha amnigna si dhow aan ula shaqeyno si uusan cadowga noogu faa'iidaysanin isboorti waa isdhexgal waa walaatinimo waa saaxiibtinimo maxaa la yidhahdaa haddii maxaa la yidhahdaa hirshabelle la qaado in galmudug u hambalyeeso haddii galmudug qaatana in hirshabelle u hambalyeeso intaas ayaa laga rabaa baashii aysan naga bixin ee, meel dheer iyo naga gaarin mininka mininkiina le waa labada dhinac marka waxaan leeyahay nabadaan ka wada shaqeyna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
maadaama berito ciyaarihii yihiin fiinalkii ugu dambeeyey een, xiriir kubadda cagta hay-adaha amniga ee, wasaaradaha isboortiga labada maamul goboleed een, dhammaantood waxaan ka hadlaynay muddo badan sidii berito ciyaar fiican oo saaxiibtinimo ah oo aan dhibaato ka dhicin u dhici lahayd marka waxaan fariin u diranaa labada maamul goboleed ee berito ciyaara waa dad walaalaa kubadda kubadda cagta waa isdhexgal qabiil iyo qabyaalad ma laha marka waxaan codsanaynaa taageerayaasha si nabada inay garoonka bari u yimaadaan nabad u fiirsadaan ciyaarta nabad u dhacdo oo aan laysdagaalin banooniga waxaa waaye waa just sagaashan daqiiqa bis waaye laakiin dadka waa dad walaalaa oo bari iyo maalin kale isla joogo waxaan codsanaynaa in waxyaabaha meediah laysku marinayo la joojiyo dad islaamaan nahay oo muslina marka waxaan rabnaa dadka waxba waa walaalo kulligood inaan la isku dagaalin banooni sagaashan daqiiqa soconayo dadka inay isxushmeeyaan isqadariyaan maxaa la dhahayay banooniga wax iska dhammaanayo waaye in si xushmad leh oo dhaqan leh oo diin leh in loo loo ciyaaro banooniga oo dadkana ay isku dagaalin marka insha allah waxaan rabnaa heedaha amniga lala shaqeeyo een, cabashooyinkii la sheegayo waa laga wada hadlay wax walba possible oo dhibaato keeni karo berita heedaha amnigana diyaar u yihiin dadka in la shaqeeyaan shacabka soo dhoweeyaan wax caqabada ma- ma- ma- ma imaan doonto insha allah waxaan codsanayaa waalidiinta inay caruurta kasoo tagaan oo kubadda cara- een, garoonka aan caruur la keenin caruurta waa dad iska macnaa u adkaysan karin dhibaatooyinka iyo kulaylka iyo samxadda marka waxaa beritoole in ciyaarta ay nabad noogu dhacdo insha allah ilaah idinkiis nabadna noogu dhammaato ummaddana ay si nabad u wada joogaan insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
oo ah maalintii eh, eh, ka horreysay eh, tartanka eh, finalka oo maalinta berita dhici doono Eh, dowlad goboleedyada iyo xiriiradooda kubadda cagta xiriir kubadda cagta soomaaliyeed iyo wasaaradda dhallinyarada hay-adaha amniga dhammaanteen waxaa maanta halkaan isugu imaanay in laga arrinsado eh, sidii eh, maalinta berita ay noogu dhici lahayd final aad u qurux badan eh, inaan bulshada soomaaliyeed eh, iyo taageerayaasha labada kooxoodba aan la wadaagno fariimo nabadeed eh, si ay tartankii uu noogu dhammaado guul waxaan rabaa inaan eh, halkaan aan eh, ka caddeeyo eh, mabaadi'da guud ee sportiga waxaa ka mid ah ixtiraama ka mid ah ixtiraamka oo qofka kula ciyaarayo qofka dee kula daawanayo ku- eh, taageeraha kaasoo horjeeda oo kale eh, fikirka kale qabo mabaadi'da guud ee sportiga ixtiraama ku jiro annagoo marka eh, eh, eh, laba gobol ama laba dowlad goboleed oo soomaaliyeed oo dhallinyaro eh, eh, saaxiiba ay dheelayaan laga yaabo inay isku kooxa yihiin markay heerarkooda ka ciyaarayaan in marka taageerayaasha soomaaliyeed ama taageerayaashii labada dhinac inay aad uga kala xifaaltamaan oo xifaaltan caadi positive waa la ogolyahay xifaaltan mararka qaar ee qofka kale wax gaarsiin karo ama ficil ha noqoto ama xataa niyadiis wax gaarsiin karo inaan la isdhihin Ee, taasaan marka waxaan rabnaa inaan ee, u sheegno ee, ee, dhallinyarada soomaaliyeed ee, ee, usoo daawashatayga ee kulanka berita ah inay ka shaqeeyaan mas-uuliyiinna iska saaraan inuu ku- ee, tartanku inoo qurxanaado ee, si nabdoon ninka saaxiibka ama walaalka aad isku guri ka soo baxdaana laga yaabaa inuu koox kale taageeri karo hataa yaro kooxdii calankeedaa soo qaata isla soo raaca ee, isla soo gudba maxaa la yidhaha jagboyntiyada iyo hay-adaha amniga isla daawada dhinaca kale ha aado hadhowna israaca sidaasuu quruxda isboortiga uu ku jiraa ee ciyaartooydana sidaasaa laga rabaa taageerayaashan sidoo kale laga rabaa annagana mas-uuliyiintii ee- ee- ee- ee ka shaqaynaysa haddaan nahayna taasaan ballan qaadayna hadduu alla idmo aad iyo aadaan mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakatu
dhammaan madaxda meesha joogta iyo shirkan muhiimadiisa lahaa waa ka mahad celinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacd salaam waxaan aada ugu faraxsannahay ciyaarihii maamul goboleedyada gobolka banaadir inay marayaan gabangabo oo ay dhacayso ciyaartii kama dambaysta ahayd dhex maraysa hirshabeelle iyo galmudug marka waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo ciyaartaas berri inay noqoto ciyaar nabadeed oo qurux badan oo image qurxoon ka bixisa ciyaaraha soomaaliyeed iyo dalka guud ahaan iyo caasimadaba waxaan rabnaa waxaa jiray social mediaha dad ara- aragtiyo khaldan bixiyey ama siyaalo kala duwan u turjumay ciyaaruhu waa nabad waa isdhexgal waa saaxiibtinimo waa walaalnimo waxaan rabnaa in ay beri ciyaarta iyo garoonkuba ay si qurux badan oo wanaagsan inoogu dhammaadaan waxaan rabnaa taageerayaasha hirshabeelle iyo taageerayaasha galmudug ayagoo wada socdo inay garoonka galaan ayagoo wada qoslaya ayagoo wada faraxsan laakiin waxaan meesha ka marnayn dee moraalka iyo taageerada iyo saxmadda garoonka inta kubadda cagta xeerarkeeda ogolyihiin qofku inuu taageeradiisa muujiyo uu astaantiisa qaato uu dabaaldeg sameeyo si nabadaysan oo aslubaysan meesha kama marna laakiin inay ciyaar qurux badan oo walaalnimo oo saaxiibtinimo oo ujeedkii tartanka loo sameeyey iyo taargetkii laga lahaa iyo hafdaaftii tartanka waqtiga badan iyo dhaqaalaha badan loo geliyey waxay ahayd dalka inuu la tu- la muujiyo ee, dee dhallinyarada la walaaleeyo laisku dhex keeno nabad la abuuro qu- image qurux badan dalka laga baxsho marka ma wanaagsana waxyaalo badan oo ka socda social mediaha ma wanaagsana waxaa jira bahda sportska hadda raggan nala joogoo kale iyo tiimo badan oo kale oo ciyaaraha si wanaagsan u tabiya ama fariimo fiican oo qurxoon ka bixiya marka waxaan rabnaa taageeryaasheenna inaan u sheegno galmudug ahaan horta kow waxaan rabnaa inay garoonka soo buuxiyaan si kooxdana ay moraal u hesho ay sabood u hesho ay ta- ay taageero u hesho inay garoonka soo buuxiyaan waa ka codsanaynaa weliba saacad- saacadaha hore ay garoon galaan codsi weeye waxaan rabnaa in noqdaan taageerayaal islubaysan oo edab leh oo akhlaaq leh oo ciyaarta wanaag ku daawada waxaan rabnaa inay u arkaan taageerayaasha kale oo walaalahooda hirshabeelle ah inay saaxiib yihiin inay walaal yihiin inay kalgacayl abuuraan inay maxabo abuuraan aan ka rabnaa taageerayaasheena waxaan u mahad celinaynaa eh, tartanka inuu dhaco waxaa suurtageliyey gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya cali shiina wasiirka dhis- wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha waxaan sidoo kale u mahad celinayaa saraakiisha amniga nabad sugidda booliiska Eh, waxaan sidoo kale u mahad celinayaa warta gudoomiyaha warta nabadda iyo laamaha nabad sugidda iyo booliiska saxaafadda u mahad celinaa in tartankan quruxda badan oo soomaaliya uu ka baxo image qurux badan waay oo dalkan ka turjumaya meesha uu maraayo iyo meeshuu ka imaaday marka aad aan ugu faraxsannahay waxaan rajaynaynaa bisha allah inay beri noo dhacdo ciyaar qurux badan oo wanaagsan hirshabeelle iyo galmudugna walaalo waaye waa maamullo derisa mataano weeye marka ma rabno in eh, ay buuq iyo waxaan meesha ku jirin la abuuro waxaan rajaynaynaa insha allahu kooxna inay guulaysato kooxda kalena inay ku qanacdo waxaan rajaynaynaa kuwa guulaystana noqon waa mahadsantiin